abaaro hananagdi iyo roobabka hoogan ee daadadka suubiya iyo weliba saameyn ka weeldhatay dadka beeraleyda ee ka nool tuulada buulaharbow ee hoosedasa degmada jaralaqsi ee gobolka hiiraan walibana dadka tuuladaas ka nool ayuu hadda wajahayana daruufo shalduwan oo dhanka nolale gudoomiyaha tuulada axmed ciise xasan ayaa ku warbi baahiyo ku jira tuulada abaaro abaaro macluul abaaro adiga beerihii la tabcay ee fasahaad iyo waxaasaa soo galaa biyo badnaa soo nonoq soo noqno xagga cunadiia markaa xun midda kale waxaa xun caafimaadkia xun beledkii waxaa unoo jiraa ilaa qayaas toban kilomitr iyo iyo qadada naagtii iska foolato waxaa laga yaabaa inuu ku yimaad dhiigbax intii wadada lagu sii wado ay in iska dhimanta laga yaabaaba marka caafimaad xumo waa ka jirtaa waa ka jirtaa biyo la-aan oo sida webigii marne si bad iska noqonaa sida bilaha ee maarso iyo abriil waa webiga ka kacwaabo labaatan liitar shan dollaraa beledka jalalaqsi aan oga doonana gaardameyra moota lagu keena marka waa u baahanahay ceel waa u baahanahay oo saas biyahaas oo maaragtay lagu helo waa u baahanahay suuli oo nadaafadda lagu dhooro musqulyo ma leh xaafaddii musqulyo ma leh masaajid la-aan waana haysaa masaajidkii waa kaas cariishow ahay waa naga dumi wax inagula qabta waa rabnaa marka waxyaabahaas baa jiro waxbarasho male dugsi waa naga dumay iskool ma haysano marka waxaasaa maartay aanoo daran baahida lama soo koobi karo dhinaga kale waxaana ku mid ee dadka ka nool tuulada buula harbow yaa codsadeen in landhisa xarumo caafimaad goobo walbarasha iyo soas oo kale xarumoyo ku helaan adeegyada caasaasiga oyoan baahanyeen hadda biyaa nooga jiro nooga fadhiya galka waxaan awood la-nahay abuur oon markaas oon galka ku tabcano daruuf noocaas aad jiro waxbarasho la-aanaan hayso macalin oo waxaad aad ahay hadda kor oo dugsi ina keensanay dugsigaas waa ka meesha ku yaalo burburka ee xaabaa lagu dhisay macalinkii wax badan markii sii waday oo sii waday waxaan siinaan waayni waa naga tegey dugsigii saas dartees nooga burburay marka daruufahaasaan hayo anukoo beerihii waxaan ku abuurna la markii abuurna iyadoo laba toog la fali yaanba hore walax lidaa la marsiina yaanba cadda loo dibdhigaa biyaa imaanaa markaas adigoo iy sugaay wixii haddana hubiyaa carabka marina hadda waan dul taagan yihin sagaya walax lidaan suweyna hadda hadda marka culeystaasaan hayo
dadkan beeraley waa dadkan beeraley waa shaqadooda waa beer nin shaq mal hadda intaan dhalinyaro oo meesha joogto nin beriga shaq haysto oo kun shilin meelka keesanaa ma jiro beeraa wax laga sugaa ilahay wax laga sugaa beerihiina waa iska hallaabeen waanaga dheeryahay meeshii laga heli lahay waanaga dheer tahay ina baawur lagu qaadi leeda oo magaalada oo la aadiyo ina gaari lagu qaado oo magaalada la aadiyo oo meeshii daawo leh oo ilaaha daawo lehe oo lagu soo raadiyo khayraan la kulanay haa waa soo helmaya